barnaamijka dhallinyarada maanta
waana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur axad ah bisha februarina waa sagaal iyo toban sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aanu ku eegayno ardayda ka baxda kuliyadaha beeraha iyo hababka ay u hindisaan fikrado ganacsi oo ay noloshooda ku maareeyaan waa jiraan arday iyagoo dhigta beertiina falanaya oo isla markaana maxaa ku dhaha jaamacadda fiida ay ku dhigtaanba halkaa ka soo darfkareeya waa jiraan inkastoo ay tiro yar yihiin ardayda badankoodu kuliyadda beeraha gaar ahaan iyo deegaanka dhigata inta badan waxay ka yimaadaan koonfurta soomaaliya sidoo kalena waxaan idiin haynaa dhinacii heesaha maantana waxaad maqli doontaa
codkaas macaanee hibe maxamed iyo qodobo kaleba waad maqli doontaane marka horese ku soo dhowaada warka caalamka
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa la filayaa inuu dhaqso u sii daayo faahfaahinta amar fulineed oo uu ku xanibayo socotada ka imanaysa ilaa toddoba dal oo muslin u badan xogayaha amniga gudaha maraykanka john kelly ayaa sheegay in xeerkan cusubi uu ka duwanaan doono kii hore ee sababay dooda badan john kelly oo ka hadlayay kulanka amniga munikh ayaa ee ka dhacaya dalka jarmalka oo looga hadlayay la dagaalanka argagixisada wuxuu sheegay in amarka cusubi aanu hor istaagi doonin muwaadiniinta ajnabiga ah ee haysta dhalashada ama fiisayaasha aan idhaahdee shaqada iyo weliba deganaanshaha rasmiga ah in ay maraykanka soo galaan
xogaga ciraaq ee uu taageerayo maraykanka ayaa bilaabay howlgal militari oo ballaaran axadan maanta ah si kooxda daacish looga saaro qayb ka mid ah galbeedka magaalada mosula dagaalkan oo la filayo inuu noqdo mid adag oo dheer iyadoo ay sababtuna tahay dadka rayidka ah ee goobta ku sugan iyo wadooyinka oo ah kuwo duq ah oo yaryar hadal kooban oo laga sii daayay telefishinka dowladda ayuu ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaq ah xaydar al cabaadi waxa uu ku dhawaaqay bilowga howlgalka isagoo sheegay in xoogaga dowladda ay u sii tallaabsanayeen in ay magaalada mosul ka xoreeyaan kooxda daacish
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo hal-abuurka oo toddobaadkan ay marti inoogu yihiin mas-uuliyiin ka tirsan kuliyadaha beeraha iyo ganacsiga ee jaamacadda camuud wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa boorama kula kulmay oo barnaamijka halkaasi inoogu soo diyaariyey
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal-abuurka ee idaacadda v o a oo maanta ay marti inoogu yihiin hormoodka kuliyadda beeraha iyo deegaanka ee jaamacadda camuud maxamed cabdi cismaan iyo sidoo kale hormoodka kuliyadda ganacsiga maaraynta iyo maamulka ee jaamacadda camuud cabdisamed ciigaha bane barnaamijkeennan hibada iyo hal-abuurka waxaan ku soo qaadanaynaa abuurista shirkadaha iyo sidii loogu dhiirigelin lahaa ardayda ka qalinjabisa jaamacadaha ugu horeyn hormuudka kuliyadda beeraha iyo deegaanka maxamed cabdi cismaan maadaama kuliyadaadan ay arday badan oo dhallinyari wax ka bartaan marka ay ka qalinjabiyaanna shaqaba aanay helin ama inta shaqaysaa ay yar tahayba bal waxaad ka warantaa sida ardayga dhammaysta kuliyaddaasi beeraha iyo deegaanka sidee ugu dhib yar dhallinyartaasi ka soo qalinjabisa jaamacado ay u abuuran karaan shaqo
kolley ardaydu marka ay ka soo baxaan jaamacadda gaar ahaan kuliyadda beeraha iyo deegaanka ardayda kolley ka soo baxdaa waxa weeyaan waa arday ka timaada gobolada kala duwan ee guud ahaan somalilan iyo soomaaliyaba guud ahaan ardaydaasi inta badan waa jirtaa inayna shaqada si loogu talagalay aanay u helin duruufo jiro awgood oo wasaaradihii khuseyn laha ay ka mid tahay wasaaradda beeraha wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda xanaanada xooluhuba dee sidii la rabo uma shaqeeyaan oo waxa weeyaan dalabkii ay u baahan lahayn ma qaataan laakiin waxaan ku dhiirigelinaa inay iyagu samaystaan ganacsi ama cilmigii ay soo barteen ee beeraha inay iyagu ku abalaagareeyaan ama ku bartiskareeyaan haddii ay leeyihiin beero marka waxaa jira kolley ardayda ciddii beeraleh ee fikirka qaadatay ee fahantaa waxay dib ugu noqdaan beerahoogii isla markaana waxa weeyaan beerahoogii waxba ka soo saaraan imiga waa jiraan arday iyagoo dhigta beertiina falanaya oo isla markaana maxaan ku dhaha jaamacadda fiida ay ku dhigtaanba halkaa kasoo darfkareeya waa jiraan inkastoo ay tiro yaryihiin ardayda badankoodu kuliyadda beeraha gaar ahaan iyo deegaanka dhigataa inta badan waxay ka yimaadaan koonfurta soomaaliya badanaana qolooyinka koonfurta ka yimaada ama ardada ka timaada koonfurtu way helaan shaqo oo wasaaradii beeraha ee soomaaliya dibbay ugu noqdaan tii deegaankana dibbay ugu noqdaan ilaa kismaayo waa tagaano way ku noqdaan waxa weeyaan jaanis weli halkaa uu ka bannaan yahay laakiin qolada xagga waqooyigu joogto waxa weeyaan xoogaa waa jaanisyadu waa ku yar yihiin waxaan ku dhiiragelinaa inay samaystaan waxa iyagu gaar u leeyihiin oo ay ka soo saaran karaan dee nolol maalmoodkooga markaa cidda fahantay ee ku noqotaa beeraha waa iska tira yar tahay laakiin waa jiraan arday beerihii dib ugu noqday waxna soo saaray way jiraan inta kalena insha allah waxaan rajaynayna inay guruuba iyo maxaan ku dhahdaa ay samaystaan oo ay dib ugu noqdaan inkastoo dee infasman ay u baahan yihiin haddana waxa weeyaan waa waa waxay de had iyo jeer maskaxda ku hayaan oo ay magaranaysaa ay doonayaan inay ku noqdaan beerihii waxna ka soo saaraan fikirkaasi kama marma kama marna waana bilaabeen intii ugu horreysay imigoo way jiraan arday waxoogaaya oo hawshaa gashay sidoo kale waxaa hadda dalka ka soo muuqanaya inay jiraan shakhsiyaad gaara oo awal halkii ganacsiga sonkorta iyo bariiska ii la keeni jiray inay dadkii beeraha usoo jeesteenoo ay samaysanayaan beero waaweyn oo ay ka soo saarayaan waxyaabihii la qoodanaya ama ha noqoto maxaanku dhaha khudaartii ama ha noqoto maxaanku dhahdaa cuntadii kalabe oo sanooyinkan u dambeeyey somalilan marka la yidhahdo waa kusoo badan waa kusoo badanayaan dadka infasmanka ku samaynaya beeraha waa soo badan yahay
waxaad tilmaamtay in waayadan dambe ay ku soo badanayaan dhinaca abuurista beeraha gaar ahaan kuwa loogu talagalay ganacsiga ardaydiinna aad waxbartaan ee kuliyaddan ka mid a ma u tababartaan in beeruhu ganacsi noqon karaan kana wanaagsan yihiin waxaan la soo waaridayo ee dibadda laga soo dhoofsanayo in gudahaba laga soo saari karo
haa fikirkaas waxa weeyaan waa muhiim weeyi ardaydana waa u sheegnaa waana ku tababarnaa ciddii markaa infasman heshana waxa weeyaan dee wixii tala iyo tusaalaha waxa weyan ee ardayda ka mid ah waan ku darnaa laakiin iminka dadkaa imanaya gaarka u samaysanayaaba waxay u baahan yihiin dad iskilkii beeraha wata sidii loo daweynayey sidii loo qodayey sidii loo balangareynayey oo ardaydii laftooda iyaga imiga u baahan oo doonayaba inay u shaqeeyaan inkastoo yacnii tiradooda ay yar tahay baan odhan karnaa dadka magaranaysaa infasmanka samaynaya haddana waxay qabaan baahi oo waxay doonayaan cid u shaqaysa ardaydana waa u sheegnaa inay matalan dee iyagu ay lacag ka samayn karaan beertii oo as a business ay u bedeli karayaan beerihii waa u sheegnaa waana ku tababarnaa insha allah sanooyinka soo socdana waxaan rajaynaynaa inay nambarka ardayda ee samaysanaya maxaan ku dhaha beer ganacsiyaadku ay sii bataan inkastoo ay dhaqaalo u baahan tahay
hormuudka kuliyadda ganacsiga maamulka iyo maaraynta ee jaamacadda camuud oo nagala qayb qaadanaya barnaamijkan hibada iyo halabuurka idaacadda v o a rofeor cabdisamed cigaha bane maadaama kuliyaddiinna ganacsiga maamulka iyo maaraynta ay tahay kuliyadaha ugu ardayda badan ee dhallinyarta inta badan galaan ay tahay markay soo dhammaystaanna aanay dhallinyartaasi sidii ay u abuuri lahaayeen fursad ganacsi ay dhaqaalogu waayaan waxaad noo tilmaamtaa qaabkii ay ardaydaasi amase dhallinyaradaasi ay fursadahaasi ganacsi ee shirkadaha ay u abuuri lahaayeen
horta waa sidaad sheegtayoo dad badan waxaa jira ka baxa ama barta cilmigan ganacsiga iyo maamulka iyo maalinta labadaba marka inta badan waxayna shaqo ma helaan laakiin waxay u badan tahay shaqaday rabeen ay markaa rabeen inay helaan ama noocay qabanayeen shaqada ayayna helin laakiin waddankeenu waxaa jira in shaqooyin badan ay yaalaan waxaa ka mid a qofku inuu abuuri karo wax yaroo meel hoose kasoo bilaabi karo laakiin waa fariin aan u dirayo dadka jacalaha ka baxo raaba qof walba inuu meel sare ka bilaabo ama uu hay-ad u shaqeeyo lacag badan markiiba qaato ama markiiba uu lacag badan oo fara badan oo kumbaniyo waaweyn ku sameeyo helo laakiin waxaan ognahay ardayda cilmigii aanu barnay ee entrepreneurshipka la ydhaa iyo ama abuurista ganacsiga yare maarayntiisa intay ku fikireen meelo yaryar ka bilaabay maanta ay hantiye waaweyn haystaan Een, waxaana weeyaan een, sanadahan dambena aad baa ilaa dowladda somalilan ay aada awood iskaga saartay gaar ahaan een, wasaaradda waxbarashada qeybteeda higher educationka laydhaha oo waxaan ka een, anugu maalmaha ka qeyb galay een, daraasaad lagu sameeyey cilmi baadhis sidii dadka kuliyadaha kala duwan baranaya ama caafimaad ha hata ama beeraha hata ama ama educationka ha ahaatee ama scienska ha ahaatee sidii wax u abuuri lahaa oo u noqon lahaa qof loo shaqeeya sidii si uu uga baxo inuu noqdo qof een, sh- shaqo uun raadiya marka waxaa soo abaabushay een, oon aada uga mahadnaqayna hay-adda sbark ee somalilan degan waxaana la rabaa dadkii in lagu tababaro oo cid kasta oo cilmi baranaysa la baro inuu qofkii noqdo qof shaqo uun in loo dirsado diyaar u ahay inuu noqdo qof isagu shaqo abuuri kara oo mihnada la baro oo qofkii la tuso siyaaba wax loo abuuray siyaaba wax loo maaraysto Een, haddii matalan eego dadka ka baxay een, kuliyadda businesska ilaa labadii kun ayaa dadkii ugu horreysay kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii ayaa la furay laakiin mud saasaa loo iskaga daba baxayay dadka guulaha gaadhay waa dadka intay meel yar hoose ka soo bilaabeen ganacsigoodii cilmigii ay barteenna ku dabakay waayo ganacsigu wuxuu u baahan yahay heer markuu gaadho cilmi la-aan ma soconayo marka cilmigii oo watay meel hoose ka bilaabeen ilaa iyo shirkada waaweyn oo imika waddanka ka shaqeeya oo qofku garanayo wixiisa laakiin qofku hadduu iska bilaabo ganacsiga isagoon mihnadii garanayn waxa weeyaan meel fog ganacsiga ma gaari kara waa inuu shaqaalo u baahdo ama dad cilmi leh taana waxay ku xidhan tahay inuu horta garta ma u baahan yahayba waxaan cilmi oo maaminsan yahay ganacsigii wax bukooda inuu yahay matalan een, biso layla sheergeliyo nin aqoon-yahani uu nin weydiiye ganacsadaha ayaa waxay ahayd adhiilu ahaa adhi buu guraa markaasuu yidhi yaa ku xisaabiya wuxuu yidhi anaa isku filan maxaad ku garataa buu yidhi inaad macaashto wuxuu yidhi markaan adhigaa iibiyo een dibadda geeyo een lacagta soo eliyo een adhi kala iibsado hadduu adhigi adhigii ka bato umaan gartaa buu yidhi inaad macaashay hadduu ka yaraadana waxaan ogaadaa buu- gartaa buu yidhi inaan khasaaray marka cilmiga ganacsiguna deynta uu ka badan yahay marka dhallinyartii maadaama dhaqaalaba hortaagan yahay hadday fikraddii ka buuxdo oo ay abuuri karaan een, shirkado ganacsi amase dee waxyaaba ay kor ugu soo qaadi lahaayeen noloshooda caqabaddii hortaagan mar hadday dhaqaalihii tahay si ay ku heli karaan
Een, beryihii hore een, arrintaas aad bay u badnayd oo dhaqaalaha waddankeenu aad buu liitay laakiin iminka hay-adaha iyo een, kombaniyada waaweyne ganacsiga ayaa arrintaa ka howlgalaya dowladdeenna tusaale ahaan iminka waxaa jira een, lacago badan oo yaryar oo laydhaha microfinance oo loogu talagalay qofku inuu markuu fikirkii businesska oo iibsamayo oo soconayo oo daraasaad kusoo sameeyo oo suuq u helayo oo dad iibsanayo oo wax wan helayo hadduu keeno la maalgelinayo waxaa kaloo jira lacago la siinayaba oo sida matalan kombanigeenna weyne dahabshiil uu mar isku dayey inuu arday lacag siiyo ay soo qortaan qorshihii businesska oo sida jaacadda hargeysa oo kaliya jaacadaheena malaha qaar laga lagu daray waxaan rajaynayaa inuu soo gaarsiiyo gobolka awdal iyo gobolada kale iyo jaacadaha kaleba marka ardaygii oo cilmigii leh markuu qorshihii la yimaado hadda sidii hore ka fududahay waa loo maalgeliyaa oo waxaa ka mid a weel bankiba iminka qorshe keenay hay-adda dhey isagoo soo dhex maraya in dadka ay qortaan mashaariic iibsami karaya
shirkadaha maxalliga ah ee bixiya deymaha lagu maalgeliyo ganacsiyada yaryarka ah dhallinyarta uma helaan fursad ay ku gaadhaan mararka qaarkood taas oo ay ku dhiiran waayaan shuruudaha shirkaduhu ku bixinayaan deymaha amase hay-adaha laftooduba ku xidhayaan maalgelinta abuurista ganacsiga caqabadahaas siday uga gudbi karaan dhallinyartaasi waay bismillah labaan u kala qaadanayo hadday deyn tahay ganacsigaa deynta lagu bilaabaye dulsaarka yar oo een, uu jiro bangiyada islaamka ay- ay bixiyaan imika ku salaysan sida dahabshiil iyo salaama taasi waa inuu ardaygu marka hore daraasaad soo sameeyo oo soo ogaado ganacsigani mid ma yahay had nin aada isu bixinaya oo deyntaana iska bixinaya ka kalena waxay tahay iyadoon deynba laga rabin baa lacagta la siinaya la rabaa laakiin inay fikir iibsamaya keenaan oo markay waxa la yidhaha business balaan soo qortaan business balaankooda difaacaan dabeedna lacagta sidaa lagu siiyo oo sidaa ku sameeyaan waxaa kaloo mid kaloo bannaan baa jirto hadday soo sameeyaan combany dhammaystiran oo cilmigay barteen ilaa xisaabaadka ilaa een, suuqaynta ilaa waxoo dhan soo diyaariyaan oo loo baahan yahay oo dadka gana- lacagta haysta ay u bandhigaan la iibin karo saami la samayn karo iyo sheerar oo ay fikirkaa keenaan kaana adduunyada buu ku jiraa oo dad waxaa jira wax lacag gar caadi haysta laakiin aan garanayn waxay ku qabtaan laakiin marka qof cilmigii lagu xisaabiyo dhaa saasuu yahay saasaa laga helayaa waxaasaa wixii oo dhan soo bandhigo waa la iibsadaa waa la sameeyaa kaas inkastuu ku yidhahay dalkeennu in inta badan samayn hormoodka kuliyadda beeraha iyo deegaanka maxamed cabdi cusmaan oo isna ka mida martida ay nagala qayb qaadanaysa barnaamijka ayaan weydiinayaa bal in ay jiraan dhallinyar dhinaca beeraha oo maalgelin hesha amase la talinba idinku timaada sidii ay maalgelin ku heli lahayn ma jiraan way jiraan arday noo timaada oo naga codsata sida maalgelin loo samayn lahaa iyo inaan u fudayno bal haddase inay macquul tahay in beeraha loo loogu sameeyo investment fikirkaa waxaanu ka wada shaqaynaa kuliyadda maxaanku rahdaa ganacsiga ee cabdisamed nagala joogo waxaan ku atayskaraynaa markaa ama aan u dirnaa cabdisamed iyo qolooyinkaas si ay kambaniyada xidhiidh ula sameeyaan oo matalan haddii loo heli karo ama aho lagu sii maalgeliyo loo sameeyo markaa fikirkaa waa jiraan arday samaysay waana noola yimaadaan annaguna wixii tafaasiil iyo macluumaadeen hayno baan ku kabnaa annaguna ma jiraan shirkado la soo xidhiidha jaamacadda ama kuliyaddiina ha ahaato ama kuliyaddan ganacsigaba ha ahaato oo iyaga laftoodu ka dhex raadiya ardaydan wax baratay inay soo abuuraan mashaariic ganacsi oo ay maalgeliyaan
way jiraan laakiin tiradooda way yartaan odhanaynaa oo kulley tiro badan ma aha laakiin way jiraan in marmarka qaar kuliyadda lafteeda ay yimaadaan oo ay raadiyaan matalan arday professionaal oo ah oo aqoontii beeraha ugu shaqaysa iyaga iyo inta badan ayay doonaan ay doorbidaan oo waxay raadinayaan arday cilmigii soo baratay isla markaana uga shaqaysa meelaha iyagu ay wax ka soo saarayaan matalan beer ganacsiyeed ay samaysanayaan qolooyinka ganacsigu inta badanna qolooyinka noo yimaada qolooyinka ganacsigaa ee doonaya inay beero waaweyn sameeyaan shaqadiina u raadinaya cid cilmow leh ayaa u yimaada inta badan kuliyadda cabdisamed kuliyaddiinan ganacsiga ma yimaadaan shirkado cid ay maalgeliyaan oo shirkad iyo waxaasi asaasanaysa oo ka mid a ardayda cid idiin timid ma jiraan bismillah horta shirkadaha dalkeenu way arrintaasi ku yar tahay markay nala soo xidhaan waa mar ay rabaan dad khabiiro ganacsigii bartay oo ay rabaan inay shaqaaleeyaan laakiin hay-adahu way jiraan inkastoo yaryihiin waxaan xasuusta hay-adda dhaay oo na soo casuuntay fan waxay bixinaysaa dadka la siinayo oo ganacsi lagu abuurayo weel baanku wado marka la eega laakiin shuruudihiisa qof iminka wax abuurayo ardaya shuruudahaas way yar qabanayaan waayo waxaa ka mid ahaa shuruudaha inuu ganacsigu sii jiray inuu hore u shaqeeyey in la hubiyey in waxaa la maahaynaya isagu markuu sii bixiyo oo uu keeno wixii lacagtii loo celinayo markaa way ku yaraadayti weli ardada arrimaha noocaas
intaa waxaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii hibada iyo halabuurka ee idaacadda v o a aad kala socoteen waxay nagala qayb qaadanayey hormuudka kuliyadda beeraha iyo deegaanka ee jaamacadda camuud brofeser maxamed cabdi cusmaan iyo hormuudka kuliyadda ganacsiga maaraynta iyo maamulka ee jaamacadda camuud brofeser cabdisamed ciigaha bane aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa barnaamijka ay nagala qayb qaateen
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a ee magaalada buurama haashim sheekh cumar good oo barnaamijkaasi kusoo diyaariyey magaalada buurama halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a dhinaca kale haddaan eegnana dhallinyaro badan ayaa jacaylku markuu haleelo waxa ay naftooda ku maaweeliyaan hadba heesaha ay u arkaan ismaaciilow inay ka hadlayaan waayaha ay ku sugan yihiin weliba kusoo martay oo heesaha ma ka dhex baarbaaratay mid ku anfacda dadku markuu jacayl ku dhaco haddee barnaamijkan aynu ka hadlaynoo kale Ah.
qofba mid buu caashiqa heesaha Hay.
marka waayo kala duwan iyo duruufo kala duwan hadda dhalinyarada waxaan ka helay qof walba heestii waayihiisa ka hadlaysa moobilkiisa ku sitaa taa kugu jirta adiga Ani- aniga weli halkaan baan gaadhay caashay anigu iga buuxaan ismaaciilow Hay.
horba badan la soo baxa wariyaha v o a ee dalka jabuuti sagala siciid faarax ayaa qaar ka mid ah dhallinyarada jacaylku haleelay waayahooda ka waraysatay jacaylka horta jacaylka xoog baan aniga isku taageersannahay jacaylka waxaaban u maleeyaaba aasaaskiisa in aniga laiga sameeyey san aniga niyadeeda isku haysto marka jacaylka horta waa waxaan ugu badan Haa, waa waxaan ugu kulul loona baahan yahay Een, aniga jacayl uu soo maray heestaad istiraahdo heestan baa kaa hadlaysa waxaa la yidhaahdaa na- ruuxaan ii beernaxayn intaan u barooran lahaa naf yahay bogso oo ladnow adiguba ogahaaga dhayo haa waan soo daalay jacayl waan ku soo daalay marka hadeer waxaan sidha adigu bogso oo ladnow boogahaaga iska dhayo
marka heesta aad dadka u jeceshahay ku saamaysa baad maqashin karaysaa haa yaa ku luqeey ifra xarkaysa
adigu marka markaad dhegeysto maxaa maxaa kugu dhashay inaad qofkii dayso go-aan ka qaadato wallaahi tareen xoog ay heestan igu leedahay saameyn xoog ay igu leedahay waan is idhaahdaa qofkii taa horta heestan markii aan jeclaaday n- noloshii aan ku sugnaa hadda waan iloobay laakiin jacaylkii weligay kow jacaylkii galay baan ilaa hadda iloobi laayahay heesuu dadka may caawin karayaa fanku dadka muu caawin karayaa xoog haa haddii maxay ahayd toy wakhti kastaba siyaabahaad ku sugan tahay heesku dhigantaad waxay siduu ku caawin karaa go-aan baad gaadhisaa marka heestan waxay kaa caawisay inaad go-aan ka gaarto noloshii hore noloshoodana go-aan ka gaadhay igu caawisa heestani marka insha alla waxaan leeyahay jacaylkii aan inta badan jeclaana waan ku guulaysan doonaa marka kan kale aad naawileyso hees ma jirtaa ka hadlaysa isagan waxaa la niyadu meesha rabtuu qalbigu ku nagaadaya noloshu ay jecesho naftaada ka raaliya waxaad ii tahay nasteex nacabkaan uga kabado dhibaataha i nuglaan rag waa nacab iyo nasteex midaad noqon lama oga dunidu waa toorba toor nafsuna uu meerayaa haddaad nabarada jacayl adigu aad nabad ka tahay naf baad sidataa ogow nololna adiguugu jecel marka weli qofkii qalbigu rabay ma hantiyen inkastoo jacaylku hata bilaa faa'iido yahay jacayl la-aantu dhaanto
muddooyinka dambe jacaylku xun yaad leedahay kuu lagama gaadho muddooyinkana ama waxbaba la jeclaan baan fiican weligaa jacaylku kugu dhacay haa aad baan yuu jeceli soo maray mar dhexdii odagaygaan aad u jecelahay maasha allah maasha allah ma jirtaa marka hees adiga odagaaga inay ka hadasho aad leedahay heestan maasha allah aniga inaga hadlaysaa M- wallaahi dee heesa jacaylu iska jiraan laakiinse dee heesaan iminka soo qaban karaya unku odhan karaya dee heestaasaa nagu soo baxaysa gibi waan wada jecelahay xigdigaa geeska aad u xiiseeya anigu way way way jiraan ma- mar xabad iyo labana maahayna dee kolley kuwa kuwo badan oo inay aniga un layo heesay inaan moodo ay way jiraan oo dhinaca jacaylka oo dhinaca jacaylka ah oon idhahdaa marmar abwaanku ma ma anu ogaa oo amaadaa lagaa sameeyaa baan idhahdo heesaha magaceed ma sheegi karaysaa een hees waxaa jirta hodan cabdiraxmaan ay ku heestay tiraahdo gacantu raaxa darana go ayaa ila go ayaa ila wada heesta aad iyo aad baan u jeclahay hodan cabdiraxmaanna waan salaamaya
horta jacaylku waa wax iska jiraba jacaylku ilmaha yara dhashaba hooyaduu jeceliya ma garatay kii la maalaha igu dhacay ahaa weli waan soo- waan soo arkay jacayl waan ma maaragtay dee waa wax iska jirta jacaylku waxaa jira heeso ka hadla jacaylka ama qof qofkii waayey ama qof keligiisa ama qof qofkiisa isku dhacsan yihiin dhinac kasta adiga heesta istiraada heestan baa aleleeya adiga arrimaha ka hadlaysa anu waxaan odhan lahaa horta heesba aad aad iyo aad maaragtay mar maaragtay mar ay igu dhacday maaragtay qof iga dhooftay madax madax madaxaan iskaga daaliyay maaragtay heestaa waa maaragtay hees soomaaliyo waxaa ku heesta maaragtay qurbaha waxa- qurbaha bay joogtaa waxaa loo idhaahdaa magaceega maxay ahayd xaawakiin Mm, heestan waxaa la idhahdaa mm, dhoof jacel kulula haa dhoof jacel kulula marka hadde muddaan dhegeysan jiray fanku qayb libaax buu ka ciyaara horta dhinaca jacaylka sababtoo ah waxaa jira imika adigoo jacaylku haynba yaa hees iska malqaya hees juusa maaragta cid ay jacaylku haya ma garanaysid juuracana kaa kacaysa markaas wa- waxaan odhan lahaa anigu horta heesuhu waa maaragtay waa waa maaragtay waa macallinka jacaylkaba dhinac walba haa qofka qofka horta fanku wuxuu xoog buu yuu yuu uga qaataa qaybta maaragtay bulshada haa maaragtay marka waxaan odhan lahaa jacaylkuna maaragtay haa jacaylkuna ha jiro heesuhuna waa jacaylka waa mootarkoogii aad aad iyo aad ii saameysa jirtay heesta waxaa la yidhahdaa maaragtay go-aan laga gaadhay yaa garan marka heestan waxaa ku qaada ninka yare bogooske najiib alfa oo aadaan u salaamayo waan xiiseeyaa intan dambe dee maarata sitaasoon ku jiray iyo ka hadlaysaaba xaaladda u dambeysay waxaan waxaan la kulmay ra- rafaad jacayl rafaad jacayl iyo go-aan aan ka garin waan leeyahay ma garatay dee heestan anoo iska iska iska mashquulsan bay madaxay kusoo dhacdaan maalinaan dhegeystay dee go-aan laga gaadhaba heesta heesta baan raacay ha go-aan laga gaadhay yaa garantaan baan yaa deemka dee go-aan laga gaadhay uma waxaan u daynayaa bulshada go-aan laga gaadhay Ah, bulshadu ba- ha wax wax bulshadu ay dhegeysanaysaba go-aan laga gaadhay yaa garan kii dhegeystaba dee go-aankiisa uu dhiibanaya
haye maad maqashin kar heesta teleefonkaaga maad ku haysaa ma dhegeysataa igu soo dhacaa waan ku maqashin karaa waatana dhegeyso heesuna laga gaadhooyaa garaaca kii sugay haddana gaboobay kuu rabay misana u garabinkii helay Kacay laga gaadhooyaa garaaca adaa garande
najiib baan su-aashaa ka sugaynaa iyo abwaankii heesta sameeyey ayaa leenahay go-aanka laga gaadhi lahaa noo helaa inkastoo dee ree Djibouti nahay najiibow oo ku sugan hadda intaan noo yimid tidow oo nagu dhigtay konseer Djibouti waxaa leedahay Djibouti baan uga baahanahay heestan laga qaado Nahay, haa, waa uga baahnaa xoog waa uga baahnaa weli go-aan ma gaartid weli ma gaarin in yar baa yardhay weli weli waa doodoonayaa adigu weli go-aan ma gaartid meeyi weli go-aan aan gaadhaba waan garan lahaa weli
haye haye haye jacaylku hawl badanaa maxaa kuu baxayna waan maqli jiray qolabo siday nolosha u raadiso haye adoo farxad iyo nolol abuuran kara ismaaciilo bal deegaanka ka waran dhallinyarada layska heesay layska baashaa quruxda ay muuqato. iyo weliba- deganaanshaha iyo bilaashoo baraha halkaa yeela iyo welibana de aniga sheekada xiisaha leh waxa weeye qof kastoo jacaylku markuu haleelo Ah, daawadiisuu raadsadaa faleebadiisa waa garta marka eh, halkaasaa lagu soo wada qaadanaya aniga waxaan ogaaday ismaaciilo Mm, waxyaabahan ogaada waxaa ka mid a mm.
heesaha fanaaniinta ay soo qaadeen oo dhan si walba lagu qabto mid midunbaa midab baa ku anfacaysa horaa lo- Haye.
ho- horaa looga soo hadlay ama horey usoo dhacday niyo adaa xagga iga badiye haye en ma la hubaa abwaaniintu ha markay heesaa tirinayaan ha qaar baa jira dee qiso jacayl oo isaga khusaysa uu ka tiriyo dadka kale qaar loo tiriyaa iyagu ma jiraan maxuu jiri waaye haye oo heesaha ismaaciilo wax badan baa kuu dhiman markaad soo gaartaan iska waraysan doonaa heesta ku Haye.
xigta heesta barnaamijka waaw ma heesta xigta waa codkaa dee soo guuxaya anuma soo qabanayo mar hadday tahay dee hiba nuura hibe maxamed iyo heesta xidig
xidigyahow adoowa qaryasama ku noolban isku xisa bururoon xaqiiqisku jeclaane xidigyahow adoowa qaryasama ku noolban xidigyahow adoowa qaryasama ku noolban isku xisa bururoon xaqiiqisku jeclaane xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xasiliye kalgacalke xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xasiliye kalgacalke dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqotee codkaasi hiba nuura wuxuu gebagaba u yahay idaacadayadii duhurnimo caasha cudiyaan oo ismaaciil xuseen farjare idan la socodsiinayay tan iyo inta aynu afarta galabta kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqotee ragannimo la soo xulay oo aan xisaab layn ragannimo la soo xulay oo aan xisaab layn adaa lagugu xoojee ragannimo la soo xulay oo aan xisaab layn ragannimo la soo xulay oo aan xisaab layn adaa lagugu xoojee